munaasabadan waxay tahay tolleka maamusay arday baratay qur-aanka kariimka ee qolka be sidoo kale lakasagotiyay arday ku gudubaa sigalaadka fasalka sidaad iyo weliba laka qabaday magaalada boosaaso munaasabadan waxaa qaban qaabay maamulka iskuulka imaam alkisaa'i iyo weliba ku qeybgalay bahda walbarashada magaalada boosaaso maalimiin waalidiin iyo qeybaha shalduun ee bulshada weliba kureen ujeedka munaasabadii qaabka walbarasho ee iskuulka ku hadalay maamulaha iskuulka imaam alkisaa'i ustad abuukar iyo madaga walbarashada iskuulka ustad maxamuud saa la socotaan iskuulka maalin ee sanad walba wuxuu u qabtaa xaflad arday qur-aanka dhammaystay qur-aanka wax la barto wakhti la geliyo ama wax lagu baxsho waxaan u maynaya asaa ugu muhiimsan wax ka weyn ilaahay subxaana wataala dhulka ma keenin waa kalaam rabulcaalamiin ahaantii yoolalka aan gaarnay ka iskuul ahaan waxaa ka mid ah in imtixaanka sentarlaysadka ee dawliga ah ee la qaadee sideedaadka aynu meelo sarsare ka galno ma dhahayo toobteenkaan galno haddooan ma dhahayo oo ma aynan gelin laakiin waan ku dhowaanay labada sanaad ugu dambaysay aad baan ugu dhowaanay waayo ardayga toobteenka gala sagaashan afar buu haystay galay annagana ninety one pointy two five baa nagu sarreeyey waxaa martisaradka ka soo qaybgashay ka mid ah iskuullada secondariyada ee jooga ee iyagana hadli doono haddii ilaahayd ma halkan soo istaagi doono waxa ay halkan aan jeclahay inay ka caddeeyaan ardayda kisaa'i markii ay sideedaadka ay ka gudbaan iskuullada ay tagaan waxa ay kala kulmeen in ay sheegaan oo ay caddeeyaan waan ka codsanayaa xarakumada ardayda ku afdhahda iskuulka imaam alkisaa'i ee magaalada boosaasten munaasabadda kabandhigi walyaabihii ku baradeen iskuulka maha yeeri kale aan ku cabiro dareenka farxadeed ee aan maanta dareemayno uurkayagana ku jira kaasoo waalidkayagu sababteedii lahaa iyadoo farxadda maanta ay ka soo hormartay wakhtigeedii farina ku qosnayn ilaa aan isha saarno guusha aan ku taamaynay ladies and gentlemen audiences respectable justice and other dignified memories you have been created 114 chapters in the Holy Quran consist and 6,666 verses in the Holy Quran.
إلى أبد الدهر بل إن أهل الجنة حينما يدخلونها يقال لأهل القرآن اقرأ ورتل وارتق كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها sidoo kale hana kumid ee bahadol barashadii mas-uuliyiintii kale ku qeybgali munaasabadda dhinisha ku hadali iyo bogaadii ardayda ku afdhahda iskuulka mustaqbalku ha idin wacnaado waa laydinku tabcay kuwa abaalguda noqda horumarkiinana sii wata insha allah iskuulka imaamu kisaa'i waa bogaadinaya annagu xaafadda baanu daris la nahay maanta boosaaso iskuullada ugu muhiimsan oo isku dhafay qur-aankii iyo waxbarashadii ee maaragtay akadeemiga ahayd weeye kuna fiican waxay maanta farxad annaga noogu filan iyo sharaf ardaydii ka soo baxday imaamu kisaa'i sideedaadkooda ka soo gudbay oo sekondarigooda u soo gudbay iskoolka imaamu shaafici inay maanta bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan ay ka kooban yihiin dhammaan hadday siyaasad noqoto hadday noqoto muxuu ahaa aqoon-yahan hadday noqoto muxuu ahaa macallimiin hadday noqoto shaqaalo kale dhammaan waxay maanta farxad annaga noo tahay in ardada reeshaas ay ka mid yihiin wax badan waxaanu aragnay rag badan oo xaafid qur-aan ah oo hadda aan maanta wax wanaagsan ku dhaqmayn ama aan si wanaagsan u socon marka dadkaasna iska ilaasha ha ku dayanina